alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala kitaabu zaka azakaatu fi lugati اlcarab wa annamaau waziyaadatu walbarakatu watahiiru macnayaashaasoo dhan way leedahay kobaca kororhka barakada daahirinta waxay sabab u tahay maalku inuu kordho oo uu kobco uu barakoobo waa ka yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatu min maal sadaqadi maal waxba kama dhinto iyo in allaha yurabbi sadaqata waxaa kaloo ay sabab u tahay qofkii bixiyey in ilaahay subxaana watacaala dembiga uu kaga daahiriyo waa rukun ka mid a arkaanta islaamka si axaadiista aynu ku arki doono waajibnimadeedana waa la isku waafaqsan yahay zakaat ulmaal الrukن الثالث min arkaan الإسlاam wa إعطاء جuزءi min النiصاab إilى mustaxiqihi waa qeyb ka mida xoolihii nisaabka gaadhay sakagoyska gaadhay in la siiyo إعطاء جuزءi mqadr waliba waa qeyb jaan go-aan oo qadaran ilaa mustaxiqihi kii mutaystay xaqa u lahaa ilaahay uu yihi siiya hadduu qofku sekada diido waajibnimadeeda ou dafiro oo aanu ahayn qof islaamnimada ku cusub ama ku barbaaray dhul cilmiga iyo culimada ka fog uu gaaloobayaa qofkaas hadduu waajibnimadeeda ogol yahay uu qirsan yahay laakiin uu ku bakaylo uu bixin waayo wuxuu noqonayaa qof dembaabay laakiin diinta ka bixi maayo sida axaadiidu ay tusinayso baabulxahi boorintii buu u baab yahay calayhaa zakada la ysku booriyey watashdiid iyo adkeyntii fii mancihaa diidmada bixinteeda la diido la adkeeyey can ibni cabaasi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam lama bacaa markuu diray mucaada mucaad ibnu jabal ilى اlyemani yeman markuu u diray qaala wuxuu uhi inaka adigu mucaadow taati waxaad u tegeysaa qowma dad dadkaasoo min ahli اkitaab ahlu اkitaabah ahlukitaabku waa kuwa haysta kitaab ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey oo kutubtii la nasakhay ka mid a alyahuud wanasaara fadcuuhum ugu yeedh ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiro mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane iyo wa anii ugu yeedh anigu rasuulullaahi inaan ahay kii ilaahay u waxyoodo usoo diray inuu fariinta ilaahay dadka gaadhsiiyo fainhum aaacuuka fain aaacuuka hadday ku adeecaan hum iyagu aaacuuka ay ku adeecaan lidaalika ilaa daalik oo arrinkaasi ay kaa yeelaan ay kaa ajiibaan facalimhum ogeysi ana allaha ilaahay iftarada caleyhim inuu ku faral yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmi waleylatin habeen iyo maalin kasta fainhum fain aaacuuka hadday ku aeecaan hum iyagu aaacuuka ay ku yeelaan lidaalika arrinka ay kaa yeelaan faaclimhum ogeysi oo u sheeg ana allaha iftarad calayhim ilaah inuu ku farilay sadaqatan sadaqa tu'khadu laga qaadayo min agniyaaihim kuwooda haysta xoolo saka goysa oo faturaddu lagu celinayo o la siinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda fainhum aaacuuka fain aaacuuka hadday ku yeelaan hum iyagoo aaacuuka ay ku yeelaan lidaalika arrinkaas kaa yeelaan fa iyaaka waxaan u kala digayaa adiga iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa u qiimaha badan waataqi iska ilaali dacwata almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa fainahu arrinku wuxuu yahay laysa beynahaa ma ahaan dacwada dhexdeediiyo wa beyna allahi ilaahay xijaabun waxteed ah oo ilaahay bay subxaana watacaala gaadhaysaa ilaahayna waa aqbalaya rawaahu ljamaaca waayo xadiidkan waxa uu tilmaamaya awal ihtimaamu nabiyi calayhi salaatu wasalaam bidacwati ila allah rasuulku siduu xilka isaga saarayay dadka in ilaahay diintiisa loogu yeedho walihaada baa saxaabada culimada ah sida mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diri jiray dadka ducaatan wa mucalimiina wa qudaatan iyagoo ah kuwa dadka diinta ugu yeedhaya baraya oo aqoonta ay leeyihiin dadka gaadhsiinaya qudaadoo garsoorayaala oo dadka kala xukumaaya waxaa kale oo laga faa'iideysanayaa qofku inuu fahmo dadka madcuwiinta xaalkooda dadku doonaya inuu u yeedho xaalkooda inuu garto ee dadku isku mid maaha isku axkaamna maaha isku isluubna looma maro sidaasoo kale jawaabta ay bixinayaanna isku mid maaha waxaanay taasi ka mid tahay basiirada ilaahay subxaana watacaala uu yihi qul haadihi sabiilii adcu ilى اllahi calى basiirati ana waman itabacanii basiiradu waa basiiratu bima yadcu ilayhi qofku inuu garanayo wuxuu dadka ugu yeedhayo wakadalika albasiiraة biاlmadcuwiin dadku u yeedhayo laftooda waa inuu aragti saxa uu ka haysto ka nebigu mucaad wuxuu u sheegay qoladan u tegaya inay yihiin ahlukitaab oo aanay la mid ahayn mushrikiinta juhaasha ah oo yihiin dad kitaab hore haystay oo ahlu cilmi ah fi ljumla guud ahaan oo sida loola hadlayo aanay la mid ahayn sida loola hadlayo kuwan sanam caabudka ah ee juhaasha ah isla markaana ay haystaan shubahaad ee xaqa ku caaridayaan oo ay ka horkeenayaan oo ay tahay iyada lafteeda in lagu sii talagalo waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa waxaa dacwadda markaa laga bilaabayo laguna wadayo marnaba aan la joojinahayn inuu yahay adacwatu ila towxiid fadcuum ilaa shahaadati an laa ilaha ila اllah waanii rasuulullah riwaayad kalena ilaa an yuwaxid اllaha ilaahay inay keliyeeyaan ugu yeedh saasuu yihi nabigu calayh الsalaatu wasalaam waayo towxiidku waa aslu اdiin aladi laa yasixu bishayin gayrihi shay aan towxiid ahayn diintu kuma ansaxayso waxaa kaloo xadiidka culimada qaar u daliishadeen kufaartu inaanayn mukhaaaban bifruuci shariica masalada usuul fiqiga lagu sheegay la isku khilaafsan yahi waxaa la isku waafaqsan yahay qofku wuxuu ku islaamayo gaalada in lagula hadlay oo hadal ku wajahan inuu yahay furuucdana waxaa looga jeedaa qofku wuxuu ku islaamayo wixii dheeraadka ah gaalada ma lagula hadlay mise lagulama hadal xadiidka waxaa daliishaday culimada yihi waa hayru mukhaaabiin lagulama hadal waayo iimaankaoo qura in loogu yeedho ayuu xadiidku tilmaamay fainhum aaacuuka lidalika buu ihi faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat salaadu iyadu furuuc lislaam bay ka mid tahay marka halkan la joogo marka iimaankii laga helo un baa la yihi ugu yeedh fabaana markaa la isugu cadfo loo dhexaysiiye ahlucilmiga yihi maya gaaladu waa mukhaaaban bifuruuci shariica oo dembi iyo ciqaab dheeraadkaa kii gaalnimada ay ku mutaysteen bay ku mutaysanayaan tegista ay ka tegeen salaada iyo soomka iyo acmaasha la midka ah waxay yidhaahdeen mafhuumu shardi baad deliishanaysaan oo fain hum fain aaacuuka mafhuumu shardigana xujanimadiisaaba la isku khilaafsanya ta kale hada tartiib fi dacwa walaa yastalzim atartiib fi lwujuub waxa marka dadka loogu yeedhiyo see u kala horeynayaan buu xadiidku tilmaamaya laakiin tilmaami maayo tartiib xagga waajibnimada ah oo lama odrhanayo qofka salaadi kuma waajibayso ilaa uu la yimaado shahaadateynka nacam wujuuba muaalaba kuma waajibayso oo isagoo gaalan weli islaamin salaad tuka la odhan maayo laakiin wujuuba mukhaaba baa laga wujuuba mukhaabatin mucaaqaba baa laga hadlaya salaadan waa aqiimu salaata ma soo gelayaa gaalku oo ka tegista salaadana ma ku mutaysanaya ciqaab dheeraadka ciqaabku gaalnimada ku mutaystay marka tartiibku waa tartiib fi dacwa tartiib fi dacwa laa yastalzim atartiib fi lwujuub sida salaada iyo zakadaba oo iyagaba siaad arkayso qaabkaasaa loo tartiibiyey oo hadday salaada kaa yeelaan fainhum aaacuuka lidalika oo salaada ah faaclim ana allah iftarad calayhim sadaqaba ayaa nebigu calayh salatu salaam yihi marka miyaynu odhan karnaa qofka saka kuma waajibayso ilaa uu tukado maya tartiibtan waa xagga dacwada oo salaada iyo zakada salaada loo horsheegaya wayaan macnaheedu ee maaha macnaheedu zaka kuma waajibayso ilaa uu salaada tukado macnuhu waa sidaas waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday markuu nebigu yihi iftarad calayhim khamsa salawaati fi kuli yowmi waleyla salaat lwitri inaanay waajib ahayn khilaafa lilxanafiya xanafiyadu le waa waajib oo haddii ay waajib tahay salaada witrigu dee salaad lixaad bay noqon lahayd ile habeen kasta iyadana waa la tukadaya marka witrigu inaanu waajib ahayn amarada kusoo arooreyna istixbaab looga jeedo nebigu markuu le awtiru ya ahl اqur'aan fain allaha witru yuxib lwitra in amarkaa sunna inuu looga jeedo waxaa kaloo markaa xadiidkan ahlucilmigana ka hadlayan ha fainhum aaacuuka lidalika aacada halkan maxaa looga jeedaa ma iqraar iyo iltizaam baa looga jeedaa mise aaca bilficli baa looga jeedaa inay fuliyaan oo bimacnaa salaadii markay ogolaadaan ee inay waajib ku tahay ay qiraan ma markaa sekada ugu yeedh baa macnuhu mise waa markay tukadaanba bilficil oo ilaa ay tukanayaan oo ficil ahaan u tukanayaan seka u tallaabin yeedhmada sekada u tallaabin ixtimaal baa ku jira labadaba waa aqbali karaa waxaana ahlucilmiga in badanoo kamid ahay rajaxeenka hore baynum ataacuuka in looga jeedo aqaruu biwujuubiha waltazamuu bificliha nabigu alayh salaatu wasalaam sekadii sadaqa buu ku magacaabay taasina waxay tilmaamaysaa ereyga sadaqa tawaajibka ee tusunaaba in la yidhaahdo qur-aankana zakada oo sadaqad lagu magacaabay waata ku soo aroortay khud min amwaalihim sadaqatan tuطahirhum watuzakiihim biha riwaayaadka qaarkoodna zaka baa kuso aroray iftarad calayhim zakata fi amwaalihim tukhadu min akhniyaa'ihim akhniyada waxaa looga jeedaa man malaka maala nisaaban oo qof haysta xoolo saka goysa baa looga jeedaa haniga halkan walghaniyu fii kuli baabin bixasabihi abwaabta fiqigee kala duwan haddii hani lagu sheego waxaa loo jeedaa alghaniyu fi hada albaab ka hani a baabka marka la joogo tuukhaduda waxaa loo daliishaday inuu imaamku ama dowladdu dadka inay sekada ka qaadayso oo iyadoo ay qaybinayso qofkii markaa bixin waayana xoog in lagaga qaadayo oo tukhadu waxaa laga qaadayaa buhi nebigu calayh isalaatu wasalaam min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim calaa fuqaraa'ihim taas waxaa daliishaday ahlucilmiga leh ahlu zakaaga sideedda ee suuratu tawba lagu sheegay in sakadii hadday hadday wada joogaan la wada gaadhsiiyo haddii kalena intooda joogta la wada gaadhsiiyo inaanay waajib ahayn oo sinfi qura ama qolo qura la siin karo ee fuqarada qura ayuu sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam ahlucilmiga le maya waa in la wada gaadhsiiyo waxay leeyihiin aayadda towbe ku jirtaa waxay caddaysay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin sideeddaa qolo inay iska leeyihiin marka sideeddii mid walba waa in ugu yaraan dee saddex qof oo kamid hadday hayru maxsuurin yihiin waxaan la koobi karin ugu yaraan saddex qof oo kamida waa in la gaadhsiiyo waxay kaga jawaabeen xadiidkan fuqarada lagu sheegay waxay leeyihin likownihim alghaalib dikru lfuqaraa jaa likownihim alghaalib dadka sekada la siinaya iyaga ayaa u badan waayo karaa'imu lamwaal iska ilaali buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam xoolooda kuwa ka dhaqaaqaya waana jamcu kariima waa nafiisa xoolooda kuwa u qaalisan waxaana laga qaadanayaa marka anahu laa yajuusu lilmusadiq akhdu khiyaari ilmaal qofka sekada ururinaya uma banaana xoolaha kuwa u wanaagsan ee ka dhaqaaqaya inuu ka qaado ekada marka horeba waxaa loo waajibay limuwaasaat اfuqaraa marka caawin iyo udhibrin iyo naxariisasho fuqarada loo naxariisanayo mar hadday dee sidaaba tahay marka horeba munaasib noqon mayso in qofkii xoolaha lahaana gunta laga maro oo xoolihiisa kuwa ka dhaqaaqaya la hahdo ken isha uu ku hayo wataqi dacwaة اmaluum wuxuu daliilu yahay hadalka nebigu calayh isalaatu wasalaam dulmiga noocihiisa kala duwan oo dham inuu xaaraan yahay waxaana ku jirta ishaara ilaa ana akhda alkaraa'imi dulmun tilmaamiis rasuulku uu tilmaamayo xoolaha qofkii sekada soo ururinayay ee dowladdu u dirtay dadkii sekada laga qaadaya xoolahooda u wanaagsan hadduu ka qaado iyagoon iyagu raalli ku noqon oo inay bixiyaan iyagu aan diyaaru ahayn inay arrintaasi dulmi tahay buu rasuulku calayh isalaatu salaam tilmaamaya laysa bayna baynaha wa bayna allahi xijaab ay laa yusrifuhaa saarifun walaa yamnacuhaa maanicun wax leexinaya oo ina ilaahay gaadho ka duwaya ama ka hor istaagaya ma jiraan walmaqsuud annahaa maqbuula macnuhuna waxa weeye ducadiisu waa mid la aqbalaya qofkaa la dulmiyey waa mudaro oo qof dhibaataysan ilahina wuxu uhi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu xataa hadduu isagu yahay caasiyan fii nafsihi mid caasiya xataa low kaana kaafiran xataa hadduu gaal yahay in la dulmiya ma banaano dulmigu sidiisuu xaaraan u yahay haddii uu markaa ku habaaro habaarkiisu waa kugu dhacaya xadiidka abi hureyre axmed uu wariyey xasankaana waxaa ku timi dacwat lmadluumi mustajaaba qofka la dulmiye habaarkiisa waa la aqbalayaa wain kaana faajira fafajuruu calى nafsi xataa hadduu yahay qof dembi fala ah dembigiisu isaga ayuu saaran yahay adigu inaad dulmido kuma banaana haddaad dulmiyaduu ku habaaran habaarkaasuu kugu dhacaya wuxu uhi musanifku raximah llah xadiidkan dabadi waqad ixtaja bi waxaa daliishaday xadiidkan waqad ixtuja bi xadiidka waxaa loo daliishaday calى wujuubi sarfi zakaati zakadii in la bixiyo inay waajib tahay fii belediha lagu bixiyo beledkii waxa weeyaan xooluhu ay joogeen waاshtiraaطi islaami اfaqiiri baa loo deliishaday faqiirka zakada la siinaya inuu muslim noqdo oo gaal lama siinaayo watuukhadu min akhniyaa'ihim damiirku muslimiintu u noqonaya waturaddu calىa fuqaraa'ihimna muslimiintu u noqonaya marka faqiir ani muslima baa laga qaadaya faqiir muslimana waa la siinaya wa anaha tajibu fii maali ifli اghaniy waxaa kaloo loo deliishaday ilmaha yar ee qaan gaadhin laakiin haysta xoolo saka goysa xoolihiisa inay saka ku waajibayso camala bicumuumihi camalfal xadiidka cumuumkiisa lagu camalfalayo guu inuu yahay xadiid guud oo fa- oo qani oo dhan ka hadlaaya awgeed baa sidaa loo yidhi kamaa tusrafu fiihi maca alfa- maca alfaqr sida ilmaha yar loo siinayo haddii uu yahay faqiir oo aanay shardi ahayn qofka la siinaya inuu qaangaadh noqdo marka tuukhadu min aghniyaaihim aghniyadu waayo waa kulu man malaka maala nisaaban marka ayaa soo gelaya qofkii waa la ee lahaa xoolo markaa sakagoysa iyo kii yaraa een qaangaadhin ee lahaa xoolo sakagoysa waa xadiidkan loo daliishaday labadaaba inay saka ku waajibayso wakadalika cumuumka adilada kale oo baabu zaka markaad u fiirsato shareecadu maalka eegta oo ma ay eegin qofka maalka leh iyo xaaladiisa mar haddii maalkii uu nisaab noqdo sakagoys maal sakawiyana uu yahay sakagoysna uu yahay sanad eh, sakana uu dhammaado sakadii waa laga qaaday iyadoon la eegin yaa leh qof waalan baa leh mid ma mid miyir qabaa leh ma mid yar baa leh ma mid weyn baa leh waana sida ay saxaabadu adilada caamka ay ka fahmeen oo qofka agoonka in xoolihiisa sake laga bixinayo saxaabo badan bay ka ansaxday cumar ibn khaaab iyo cabdillaahi ibni cumar iyo jaabir ibni cabdillaahi iyo anas iyo caaisha iyo radia allahu canhu iyo kuwo kaloo badan cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama oga waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday dowladdu inay dirayso dad sekada soo ururiya sucaat baa la idhaahdaa musadiqiinna waa la idhaahdaa caamiliinana waa la idhaha suu qur-aankuba ku sheegay walcaamiliina caleyha wakadalika waxaa xadiidka loo daliishaday qabuulu khabari lwaaxid wawajuubi alcamali bihi warka uu qof quro looga qaateeni sido caqiide iyo camal wuxuu ku saabsan yahayba in la aqbalayo oo in lagu camal falaana ay waajib tahay waayo mucaadin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u diray yamanta waqooyi warkaa weyne caqiide iyo camalba ku saabsanna waa xambaarsanaa haddii markaa khabarka axaadka ahi aanu xujo ahayn guud ahaan ama masaaisha caqiidada aanu xujo u ahayn rasuulku kuma kaaftoomeen inuu mucaadoo quro diro cid kale ayuu raacin lahaa xadiidka waxaa loo eegayaa un mutawaatir ha noqdo sanadadiisu ay badan yihiin ama axaad sanadadiisu ay yar yihiin ama mid quraba uu yahay shuruudii sixadun baa laga eegayaa ma ansaxay mise ma ansixin sidaas ayaanay ku camalfali jireen saxaabada iyo man jaa bacdahum min ahli cilmi wاlkhayr xata jaa ahlu اlbidc aladiina jaءuu bihadihi اlbidca ilaa ay yimaadeen ahlulbidca la yimi bidcada odhanaysa xadiidkii waxaa loo qaybinaya mutawaatir iyo axaad axaadkii markaa xujo maba aha amaba se masaaisha camalkunbuu xujo iyo daliil u yahay ee masaaisha caqiidada xujo iyo daliil uma aha waxaa kale oo xadiidkan loo daliishaday أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت زكاة الإضافة صدقة إلى المال xoolihii hadday baaba-aan iyadoo weli sekada bixinteedii aanay suurtoobin oo ciddii la siin lahaaba ma la helin ama qofku maalkiisiibuu kusii socdaa weli maba gaadhinba marka waanay baaba-een in qofka aan seke lagu lahayn waayo sekadii maalka ayaa loo tiiriyey an allaha iftarada calayhim zakata fi amwaalihim wa xaqu lmaal waxay culimada qaarkood su-aal iska weydiiyeen xadiidkan maxaa loogu sheegi waayey soomkii iyo xajkii iyo maxaa loogu sheegi waayey lamana odhan karo markaa faral ma ah ma ahayn soomka iyo xajku mucaadi ibnu jabal radi allahu canhu nebigu calayh isalaatu wasalaam sanadkii tobnaad buu diray qabla xaji nabiyi calayh isalaatu wasalaam sida bukhaari uu ku sheegay fi kitaabi lmaghaazi marka wakti dambaaba la dirayba oo soomka iyo xajkuba ay faral ahaayeen alcilmiga qaarkood waxay idhahdeen ruwaadda qaarkood baa iska soo gaabsaday xadiidka waaba ku xusnaayeen soomka iyo xajka laftooda ibnu salaax ayaa ayaa ka mida culimada sidaas yidhaahda alcilmiga qaarkoodna waxay dhahdeen sida kirmani oo kale ihtimaamu shaarici bisalaati wazakati akthar lihada kurira fi lqur'aan shaaricu ihtimaamka xil iska saarka ama qiimeynta uu qiimeeyey salaada iyo zakada ayaa ka weyn ta soomka iyo xajka walihaada bay qur-aanka kusoo noqnoqdeen soomka salaada iyo zakadu in ka badan inta lagu sheegay soomka iyo xajka waxaa kaloo lagaga jawaabo oo la yidhi marka la doonayo arkaanulislaam in la caddeeyo dee waa la wada sheegaa sida xadiidka ibn cumar lagu wada sheegay bunya islaam calaa khamsin laakiin marka laga hadlayo in qofkii in islaamnimada loogu yeedho saddex baa lagu kaaftoomaa shahaadateynka salaada iyo iyo zakada umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha illa anii rasuulu lah wayuqiimu salaata wayuutu zakaa soom iyo xajtuuna lama sheegin cinda dacwati ila lislaam iyo fain taabuu waaqaamuu salaata waatawuu zakaa fakhalluu sabiilahum waxaana aayaddaasi ay soo degtay iyada oo soomka iyo xajku ay fara lahaayeen marka marka arkaantii oo dhan la rabo in la caddeeyo waa la wada sheegaa sida xadiidka ibnu cumar ku xusan iyo xadiidkii waxa weeyaan cumar qisadii jibriil mal islaam uu weydiiyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam yuhi an tashhad an laa ilaha ilah ana maxameda rasuul lah watuqiimu الsalaa watu'ti zakaa watusuuma ramadaan wataxuja اlbeyt markase qofka diintiiba loogu yeedhayo gaal uu yahay waxaa lagu kaaftooma shahaadateynka salaada iyo iyo zakada xadiidkana waa fi hada اlbaab fi baabi dacwati ilى اlislaam walihaada baa nebigu calayh الsalaatu wasalaam ku kaaftoomay shahaadateyinkii salaadii iyo zakadii وعn أbي هuريرaةa qاaل wuxuu hi qاala rasuul الlahi slى الlه عليه وasلم maa min صaaxibi kanzi ma jiro qof haysta kanzi kanzigu markaa macaani buu leeyay macaanisa waxaa ka mid a shay kasta oo urursan oo isdul yaala ama dhulka hoostiisa ha yaala ama dushiisa ha yaala kanzi waa la dhaha laakiin qur-aanka iyo sunnaha marka kanzi lagu sheego waxaa culimada badankoodu ay yidhaahdeen waa kulu maalin oo wajabat fiihi sadaqa aw zakaa oo falam tuadda zakaatu xoolo kastoo zaka ay ku waajibtay oon sakadoodii la bixin baa kanzi la yidhahdaa laakiin kansiga halkan waxaa looga jeedaa sida uu fasirayo ama xadiid qeybsi dambe ay fasirayso dahabkii iyo fidadiisa kagoyska ah baa looga jeedaa oo laa yu-addi aan bixin zakaatahu zakadiisa ilaa haddii uu jirana uxmiya waa la kululeeyaa caleyh isagaa loo kululeeyaa fii naari jahanama baa loogu kululeeyaa inta madanayaal laga dhigo fa yujcal waxaa laga yeelaa safaayixa madanayaal watukwaa biha waxaa lagu gubaa jambaahu labadiisa dhinac iyo wajabhatahu salaantiisa iyo sida aayadda lagu sheegay wajabiinahu ilaa goormaa lagu wadaa gubista noocaasa xataa yaxkum allahu ilaa ilahay u kala xukumiyo beyna cibaadihi addoomihiisa wa yowma alqiyaama intaan janno iyo naar dadka loo kala dirin ayaa ciqaabkaa lagu wadaa oo dadka qaarkood baa lagu ciqaabayaa fii carasaati alqiyaama garoonada qiyaame xataa yaxkum allahu ilaa ilaah u kala xukumo beyna cibaadihi addoomihiisa fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana u ahaaday miqdaaru qadarkiisa iyo dherarkiisu khamsiina alfa sanatin konton kun oo sannadood uma intaa dabadeed yura waxaa la arkaa sabiilu wadadiisii ima ilى اjanati ima an yakuna sabiil wuxuu udhexeeya inay wadadiisu noqoto ilى اljana mid jannada gaadhsiinaysa ima an yakuna sabiilu iyo in jidkiisu noqdo ilى الnaar ay sabiilan oo yuusilu ilى الnaar wada naarta gaadhsiinaysa ma min saaxibi ibilin ma jiro qof geel leh oo laa yuaddi zakaataha aan sakada ka bixin ilaa hadduu jirana buixa waa la goglaa isaga ay huwa laha geela loo goglaa biqaacin baa loo goglaa meel simanoo dhulka ka mid a ayaa la goglaa oo qarqarin bankaa siman oo mustawi min alardi un oo way isku macno dhow yihiin qaac iyo qarqar ka awfari maa kaanat iyadoo ah ka awfari maa kaanat markii ay ugu badnayd siday ahayd tastanu calayhi yacni iyadoo neef aanu ka maqnayn oo dhan tastanu calayhi way ku tumataa geeli baa ku tumanaya kulamaa madaa mar kastoo uu socdo calayhi dushiisa ukhraha ka u dambeeya ka u dambeeya mar kastuu dhaafo ruddat calayhi waxaa lagu soo celiyaa awaluha neefkii u horeeyey oo haddana tumashadii geeluu ku tumanayay baa dib u soo noqota xataa yaxkum allahu ilaa ilaahay uu kala xukumo beyna cibaadihi fii yowmin maalin dhexdii kaana miqdaaru qadarkiisu ahaaday khamsiina alfa sanatin konton kun oo sannadood uma yura waa la arkaa sabiilu wadadiisii ima ilى اjana ima an yakuuna ay noqdo sabiilu muusil mid gaarhsiinaya ilى اljana wa ima ilى الnaar wamaa min saaxibi khanamin ma jiro mid ari leh oo laa yuؤaddi aan bixin zakaataha ilaa hadduu jirana buixa lahaa buixa waa la goglaa huwa isaga lahaa oo baxigu waa maxay alilqaac cala lwajhi weeyi se ahlu luga ay yidhaahdaan laakiin halka laguma fasiri karo ee riwaayadda bukhaari waxaa ku timi takhbutu wajhahu biakhfaafiha marka inuu dhabarka u jiifo oo wejigiisa xagga sare uu soo jeedo oo wejiga xooli ay kaga istaagayaan baa riwaayaddaasi ee caddays marka waa la guglaa un baa looga jeeda waa la jiifiyaa un qaabka loo jiifinayaana waa in dhabarka loo jiifiyo wejigiisa xagga sare uu soo jeesto biqaacin baa loo goglaa meel bannaan oo qarqarin siman ka awfari maa kaanat iyadoo ah maalintii ay u badnayd siday ahayd fatatawhu way ku istaagtaayo biadlaafihaa raafaheeday ku joojisaa wa tantaxuhu waxay ku hirdidaa biquruunihaa geesaheeda laysa fiiha iyadoo aanu ku jirin maalinkaa caqsaau iyadoo aanu ku jirin mid waxa weeyaan gees laaban geeskeedu xagga dambe u laabiyey baa caqsaa la dhahdaa mid gees laaban iyadoo aan ku jirin geesahoodu saasay usoo wada taagayiin markaasay ku mudayaan walaa jalxaau mid seenya ahina aana ku jirin neef seenya oo bilaa geesiyana kuma jiro geesuu adrhigii wada leeyahay geesihiisuna geese xagga dambe u jeeda maaha waa qoroofoo xagga hore usoo wada jeedaan kulamaa madaa mar kasta oo uu dhaafo calayhi isaga ukhraha neefka u dambeeya ruddat caleyh waxaa lagu soo celiya ama intoodii u dambeysay markay dhaafaa ruddat caleyh waxaa lagu soo celiya uulaha intii u horreysay saasay ugu noqnoqonayaan saasay u wada dul marayaan neef walibana geesuu ku mudaya haddana waa lasoo laabaya neefkii u horreeyey baa lagu soo celinaya xataa yaxkum allahu ilaa ilahi u kala xukumo beyna cibaadihi fii yowmin maalin dhexdii kaana waday miqdaaru khamsiina alfa sana kunkaa sanadoodoo mima kontonkaa kuna sanadoodoo mima tacuduun sanadadaa tirsataan oo kale ah uma yuraa sabiilu ima ila aljanati wa ima ila annaar qaaluu waxay yidhaahdeen alkhaylu yaa rasuula allah fardihii maa baaluha arinkeedu waa maxay yaa rasuula allah anaa xukunkeedu muxuu yahay qaala wuxu uhi nabigu calayh isalaatu wasalaam alkhaylu fardaha fii nawaasiha alkhayru fii nawaasiha foodaheeda alkhayru khayrkii baa macquudu mid lagu guntaya sida riwaayaadka qaarkood ku cadba aw qaala ama wuxuu ihi alkhaylu fardii macquudun waa la guntay fii nawaasiha foodeeda waxaa lagu guntay alkhayru khayrkii baa lagu guntay ilaa yowm alqiyaama macnaa farduhu waa wax nafci badan ilaa yowmi alqiyaamana nafci waa leeyihiin khayrkana sabab bay u noqdaan de waa gaadiidka jihaadka lagu galo gaadiidka u fiican weeye ilaa ywmi اqiyaamana ilaa qurbi اqiyaama baa looga jeeda ilaa qiyaamo uu soo dhowaanayo alkhaylu farduhu ثalaaثat waa saddex nooc marka la eego dadka haystaa waxay ka faa'iidaan hiya iyadu lirajuli nin ajrun ajar bay utir nin baa fardalo fardaa ajar ka faa'iida walirajuli ninna sitrun asturaad bay u tahay oo dadka baryadoodu kaga maarmaa walirajuli ninna wisrun dembi bay u tahay faama alatii tiimiya hiya iyadu lahu isaga ajrun ajar u ah riwaayadda muslim faama aladii hiya lahu ajrun nuskha muslim ayay qaar sidana ku qoran tahay lakiin waxaa ka fiican sida nuskha kale ku qoran oo ah faama aladii kii miyaa hiya iyadu lahu isaga ajru ajar ay u tahay kay ajar u tahay miyaa farajulu ninkii weya itakhidu a fardaa yeelanaya ee samaysanayay fii sabiili illaah si uu ugu jihaaday liyujaahidaha fii sabiili illah wuxuu u samaystay waa jihaad wayacuduhaa u diyaarinayay fardaha lahu ay fii sabiili illaahi oo jihaadkaa u diyaarinayay falaa tugayibu ma maqnaysiiso shay an shay fii butuuniha caloosheeda shay kuma rido oo shay ma cunto ilaa hadday cuntana kataba allaahu ilaahay waa qoraa lahu isaga ajran buu u qoraa wax allaala waxay cuntaa ajar looga qoraa ila niyo fiican buu fardahaasi u diyaarsaday walow racaaha haddii uu daajiyo fii marjin hadduu daajiyo kob famaa akalat ma cunto min shayin shay kobtaa kama cunto ilaa hadday cuntona ka tabalao ilahay waa qoraa lahu isaga bihaa sababteeda ajran buu u qoraa walow saqaa hadduu waraabiyo min nahrin webi hadduu ka waraabiyo ama ceelba kaana lahu waxaa u sugnaaday bikulli qatratin dhibic kasta tuayibuhaa ay geliso fii butuuniha caloosheeda ajrun baa ugu sugnaada biyaha ay cabtay dhibic kastoo ka mida ajar baa looga qoraa xataa dakara ilaa uu sheegay alajra ajarkii fii abwaaliha ku jiray kaadideediiy wa arwaaiha saaladeedi manaa mar kasta oo ay kaadido ama ay saalaysana ajar baa loo qoraa walow istanat haddii ay orodo fardii hadday ordaan sharafan taag aw sharafayni ama laba taag asharaf waa alcaali min alard waxaa kaloo la sharafan waxaa looga jeeda halkan hal orod kutibilo waa loo qoraa bikulli khatwatin tallaabo kasto oo takhtuuha ay tallaabeyso ajrun baa loo qoraa tallaabo kastoo ay tallaabeyso sababteed ajrun baa loo qoraa ama ladii kii miyaa hiya khaylku farduhu lahu isaga sitru ay u tahay farajulu ninkii weyaan itakhiduhaa fardaha samaysanayey takaruman u samaysanayey yanaa inuu ku naftiisa uu ku sharfo oo dee nin farasla oo meeshuu doonaya ku gaari karo oo danihiisa ku qabsan karo oo dadka kaga maarmi kara iyo watajamulan isqurxin walaa yansa an ilaabahayna xaqa duhuuriha dhabarkeeda xaqa lagu leeyahy wa butuuniha caloosheeda fii cusrihaa marka arinkeedu adag yahay wa yusrihaa markuu arinkeedu fudud yahay uu sahlan yahayba marka kaa waxay u tahay yanaa qofkii dee gaadiidqaad uga baahda ama inuu qaadaba u baahda dee u qaadaya xaqa dhabarkeeda lagu leeyahna waa kaas wa ama alatii tiimiyaa hiya iyadu caleyhi isaga dushiisa wisrun dembi ku ah faladii kii waan yatakhiduhaa fardaha samaysanayey asharan buu u samaystay fardaha yaana wuxuu u samaystay xadgudub iyo wa bataran ayuu u samaystay kibir wa badakhan buu u samaystay waa la macnoon wariyaa annaas dadka istusitaankooda u samaystay fadalikaas aladii kiween hiya farduu caleyhi dushiisa wisrun dembi ay ku tahy marka niyada qofku uu fardaha u dhaqday ayaa inuu ajar ka helo iyo inuu iskaga asturnaado ajarna aanu ka helin dembina aan looga qorin iyo in dembi looga qoro sabab u noqonaysa siduu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imriin ma nawa iyo ashyaadii mubaaxahayd haddii niyo fiican la raaciyo oo ah in loo adeegsado wejiyada khayrka in qofka ajar looga qorayo bisababi hadihi niya niyadaa sababteeda qaaluu waxay yidhaahdeen fal xumuru dameerihii yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ey maa xukmaha mamaa baalo arrinkeedu muxuu yahay qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa anzala allahu ilaahay ma soo dejin calaya anigayguma soo dejin fiiha ay fii shaniha arrinka dameeraha shay aan wax ka hadlaaya ilaa hadihi alaayata aayaddan mooyaane aljaamicata ee macnaha ballaadhan ee alfaadata ee wax lamidihii uu yaryahay ee alqaliilatu nadiir wax lamidii uu yaryahay xagga cumuumka aljaamicana yani almutanaawila likuli khayri wamacruuf faman yacmal mihqaala darati khayra yara waman yacmal mihqaala darati shara yara wax dameere ka hadlaya aayaddaasaa laygu soo dejiyey buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam aayaddana dee dameeri si gaara uga hadli mayso laakiin sidaa nebigu uu sheegay waa aayad caam aho qofka khayr sameeyaana haba yaraadee waa arki doonaa qofka shar sameeyaana haba yaraadee waa arki doonaa abaalmarintiisana waa la kulmi doonaa marka dameeri qofka khayr ku sameeya dee khayrka aayaddu ay sheegtay buu soo gelaya qofka shar ku sameeyaana sharkaasi sharka aayaddu ay sheegtay ayuubuu soo gelaya waxaa lamida markaa dee gaadiidkii kale gawaadhidii iyo diyaaradihii iyo waxaasoo dhami aayaddan cumuumkeeday soo gelayaan qofka gaadhigiisa khayr ku sameeyaana khayrka waa arki doonaa yowma alqiyaama ka shar ku sameeyaana sharka waa la kulmi doonaa waa arki doonaa macnu waa sidaa oo dee sidaynu sheegnay dameera kuma gaare waa aaya caama sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sheegay qaala musanif raximah llahu fiihi daliilun baa ku sugan daliil tusinaya ana taarika zaka qofka sakada bixin waayey laa yuqacu lahu inaan loo jar ahayn binaari naaran la odhanay naar buu gelaya oo ay dhici karto in ilaahay subxana watacaala uu u dhaafo oo janno u geliyo ama cadaabka loogu joojiyo intaa ku dhacday garoommada qiyaamo isagoo joogo wa akhiru xadiidka akhirkiisuna daliil wuxuu daliilu yahay fi ihbaati alcumuum buu ihi daliilka caamka ah xujanimadiisa sugista la sugo oo kutubta usul fiqiga marka la joogo xadiidkani wuxuu ka mid yahay gaar ahaan intiisa dambe min adilati xujiyati alcaam daliilka caamka aayad ha noqdo xadiid ha noqdo inuu xujaye oo fardi kasta oo ka mida afraadda caamka hoos imanaysa in loo daliishan karo khayr oo dhan wax allaala wixii magacaa khayr hoos imanaya aayaddan loo daliishanaya iyo wax allaala waxa magaca shar hoos imanaya loo daliishanaya walihada nebigu calayh salaatu wasalaam dameeraha markii la weydiiyey daliil kale oo iyaga si gaara uga hadlaaya dadka dhaqday iyo waxay kala kulmayaan mar haddaanu haynin muxuu u daliishaday dameeraha aayaddan guud hada daliil calaa xujiyat alcaam faman yacmal mihqaala daratin khayra yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara taariku zakaa qofka aan zakada bixine bixinteedii bakhayltinimo uga tegey lama odrhanayo hadduu saa ku dhintay isagoon toobadkeeni ilowba ilow naar buu gelaya arrinkiisu ilaahay buu u yaalla wuxuu soo hoosgelayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii aan gaalnimo ahayn cidda ku dhimata ilaahay kuu doonu u dhaafaa kuu doonu u ku ciqaabaa oo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi uma yuraa sabiilu ima ila aljanati wa ima ila annaar waana daliil xoog badan oo tusinaya ana alcabda laa yakfuru bitarki zakaati buklan adoonku inaanu ku gaaloob ahayn sekadoo bakhayltinimo awgeed uu bixin waayey lannahu low kaana yakfuru bi hada lama kaana lahu sabiilu ila ljana haddii sekada uu bixin waayey bakhayltinimo awgeed uu bixin waayo qofku uu ku gaaloobayo dee aakhiro uma taalleen waddo uu janno u maraa xadiidkuna wuxuu leeyahy ima uma yuraa sabiiluhu ima ila aljana wa ima ila annaar saas ayuu ihi xadiidku waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay saynu tilmaanay dadka qaarkood in lagu ciqaabayo carasaat lqiyaama garoonada qiyaame oo banaankaasi ayaa la goglayaa ila janno iyo naar weli qofkii maba gaadhin oo waa tan marka ciqaabkaasi uu ku dhaco kadib ee kii dahab iyo fida haystee sekada ka bixin waayey ma danayaalinta looga dhigo oo naarta loo geliyo lagu gubo intaa dabadeed buu janno gelayaa ama naar kii xoola haystay geel iyo ari iyo ee sekada ka bixin waayena inta isaga laftiisa la goglo la jiifiyo xoolihiisu ay ku tuntaan kuwii geesaha lahaana ay hirdiyaan intaa dabadeed buu janno ama naar midun gelaya marka waa ciqaab ka horeeya ciqaabkani ciqaabkii naarta mid ka horeeya wey oo ka dhacaya carasaat lqiyaama garoonada qiyaame ayuu ka dhacaya wuu xadiidku daliilu yahay dahabkiiyo fidada inay seka ku waajibtay kadalika geelu inuu ka mid yahay xoolahay sekadu ku waajibtay adhiguna inuu ka mid yahay xoolahay sekadu ku waajibtay mana aha macnuhu inta xadiidkan lagu sheegay ayuunbay seka ku waajibtay oo xoolo kale waxaa jira seka ay ku waajibtay oo lagu sheegay axaadiid kale lagu sheegay waxaa kaloo xadiidkani uu daliilu yahay farduhu qiimaha ay leeyihiin iyo inay yihiin gaadiidkii jihaadka horena waa u ahaayeen qiyaamaha hortiina gaadiidkii jihaadka iyagunbaa noqon doona sida axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam ku cad oo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka aakhiru zamaanka dagaalamaya inta aanu dajaal soo bixin inay farda wataan fardo ay ku dagaalamayaan taasoo macnaheedu yahay in loo noqon doono gaadiidka asalka ahaa oo ah farda marka dadka muslimiinta ahi fardaha waa inay dhaqdaan saasoo kale fardaha waa in lagu tababarto ilahi subxana watacala waa ka yihi waaciduu lahu ma staطactum min quwa wamin ribaat اlkhayl turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum ilaa imakadaa aynu joogno ayaa meelaha qaarkood oo gaadiidkan kale ee birtay aanu mar ahayn ay iyagu mari karaan maxaad u malaynaysaa marka gaadiidkan uu meesha ka baxo gaadiidka ugu fiican bay noqonayaan farduh gaadiidka ugu fiican inayina waxa tusinayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay marka haniimo la helo ninkii faras watay saddex qori buu qaadanaya haniimadii uu ka helaya laba qori oo faraskaa iyo qori isagu uu leeyahy halka ninkii markaa lugta ahaa uu qaadanayo hal qori un oo lafihiisa u qaato ciyaaro badan baa la ciyaaraa laakiin ciyaartan u arkay inay ta ciyaarta ugu fiican ama tartamada la qabto tartanka ugu fiican ee beledkeennan waddankeennan ka dhacay wuxuu ahaa tartankii fardaha hadi axsanu musaabaqa waayo waa tartan uu nebigu calayh isalaatu wasalaam sameeyey saabaqa nabiyu calayhi isalaatu wasalaam bayna alkhayl se bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa fardihii buu tartansiiyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo fardaha markaa in la tartansiiyo oo raggii ay ku tartamaan waa min alisticdaadi liljihaad u diyaargarowgii jihaadkay ka midtay sida aayadda qur-aanka ay tilmaantay waa wax shareecadu ay dhiiri gelinayso maaha lahwi maaha madmuuma oo shareecadu waxa weeyaan ay dhaleecaysay marka waa arrimaha mudan in aada loo dhiiri geliyo in fardihii la dhaqo oo fardafuulnimadii la barto oo dadka lagu tartansiiyo oo weliba dee maal baaba lagu kala qaadan karaaba nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa sabaqa ila fi khufin aw xaafirin aw naslin wax lagu kala heli karo tartan la galay ma jiro tartan la galay xoolo lagu kala qaadan karaa ma jirto oo bimacnaa ay bixinayaan dadkan tartamaya saddex mooyaane waa haddii geel lagu tartamayo waa haddii lagu tartamayo gamaan xaafirka gamaankii baa looga jeeda waa haddii lagu tartamayo hubkii oo laysu dhoog iyo shiish dhiganayo intubana waxay ka mid yihiin waxyaabaha jihaadka caawiya oo labana waa gaadiid midna waa hubkii la isticmaalay weeye gaadiidada kale eena waa looga qiyaas qaadanaya hubka kaleba saddexdaa lagu sheegay xadiidka waxaa kaloo culimadu ay uga qiyaas qaataan sida ibnu lqayim kitaabkiisa alfuruusiya cilmiga laftiisana waa lagu tartami karaa xoolaa lagu kala heli karaa qur-aan ha noqdo xadiid ha noqdo fiqi ha noqdo culum kale ha noqdo waayo liana diin liana diina qaama bishayayn diintu laba shay bay ku istaagtay bilkitaab alhaadi wasayf annaasir kitaab dadka hanuuniya oo xaqii ay ku gartaan iyo seef kitaabkaasi u hiilisa oo ciddii hor istaagta lagaga hor dhaqaajiyo marka mar haddii la ogolaaday seeftii in lagu tartamo oo weliba xoola lagu kala helo maadaama ay tahay hubkii jihaadka wakadalika gaadiidkii jihaadka kitaabka oo dee seefta hogaaminayana in lagu tartamaa inay banaan tahay waa min baabi alawlaa waa qiyaas lawlaa weeyi oo saddexdan maxaa loo baneeyey in lagu tartamo xoolo lagu kala helo waa dhiirigelin jihaadkii iyo u diyaargarowgiisii la dhiirigelinayo si ay diintu kor u noqoto marka cilmigiina si loo dhiirigeliyo isna waa lagu tartami karaa marade niyadu tahay arrinta noocaasi ah si ay diintu kor u noqoto waayo cilmiga iyo gaadiidkan iyo hubkan keebaa muhiimsan laa shaka inuu cilmigu muhiimsan yahay oo gaadiidkan iyo hubkan iyo dhaqaalaha iyo waxaan haddaanu cilmi hagahayn waxba ay kharibayaan kuwaasi waxba hagaajin maayaan waa ka ibnulqayim yidhaha raximah llahu tacaala kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada markuu fadliga cilmiga uu ka hadlaayo ayaa wuxuu idhaahdaa wasayfun bilaa cilmin mikhraabun laacib waqalamun bilaa cilmin xarakatu caabith seef aanu cilmi hagahayni waa mid kharibis badan kharibisteedu aad bay u fara badanta bal takhriibka u badan bay samaysaa oo nufuus macsuuma oo dilisteeda aanay shareecadu ogolayn baa dee lagu dilaa haddii seefta uu cilmi maamuli waayo waana taa maanta adduunyada ka socota bal dhegeyso kuwii dadka leen jiray qaar ka midoo la qabqabtay warbixinta ay bixinayaan iyo sababaha ay dadka u dili jireen ee iyagu ay sheegayaan qof dhan oo muslima ayay liathafi lasbaab u dilayaan asbaabta u liidatay u hooseysa wa hada bisabab iljahl wacadam alcilm waa seef aanu cilmi hagahayn oo indhala waxbay kharibaysaa oo ay fasahaadinaysaa fardaha iyaga saka kuma waajibto xoolaha sakawiga ka mid maaha oo leysa calى اlmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqat ilaa sadaqaة اlfiri nebigaasaa yihi sa muslim uu wariyey qofka muslimkaa faraskiisa sake laga weydiin maayo addoonkiisana sake laga weydiin maayo marka laga reebo sakaatulfidriga oo dee addoonka laga weydiinayo hal mar baa ay fardaha saka ku waajibi karta waxay ugu waajibaysaana fardanimada maaha waa hadday yihiin min curuud tijaara haddii laga ganacsanayo oo alaabooyinka kale laga ganacsaday markaa la xukum noqonaya inay fardan yihiin awgood sakadu ugumay waajibin waxay ugu waajibtay likownihaa min curuudi tijaara inay farduun yihiin kuwo xoolihii laga ganacsanaya markaa ka mida waxaa la odhan karaa xadiidkan maxaa loogu sheegi waayey lodi waa lagu sheegay riwaayadda muslim qad zaada muslim fi hada alxadiid wala saaxibi baqr walihada wuxu yhi alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala fi sharxi muslim huwa asaxu xadiidi warada fi zakaati اlbaqr xadiid sekada lo-da ka hadlaaya oo xadiidkan ka saxiixsani waxa weeyaan ma jiro abu xaniifa xadiidkan wuxuu u daliishaday fardaha inay ku waajibtay seko uma lam yansa xaq allahi fii duhuuriha walaa riqaabiha taasuu daliishaday laakiin maadaama uu jiro nas cad oo tusinaya fardaha inaanay sako fardanimo ugu waajibin jumhuur culamaa waxay dhaha xaqan loogama jeedo sako waxaa looga jeeda xuquuqdii kale sida inuu ku jihaado iyo dadkii inuu ku caawiyo iyo waxyaabaha noocaas ayaa xuquuqdan looga jeedaa bay yidhaahdeen oo tusaale ahaan dee hadduu faraskiisu qoor yahay oo dadka ay uga baahdaan inuu ammaaneysiiye iyo dadka uu ugu ixsaan sameeyo والله أعلم وأحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waayo qofka dilaa bisad afartan miiq- mafiiqood in la bixiyo ma wax adilaa ayaa ku soo arooray maya bisadana in la dilaa iyadoo wax dhib aan lahayn ma banaana inaha min aawaafiina waawaafaati calaykum buuhi nabigu alayh isalaatu wasalaam way cashuurta imika dowladu dadka ka qaado diintu maxay ka qabtaa cashuurtu asal ahaan ma banaana marar badanna waa ka hadalay xalayna kolley su-aal masalada ku saabsan oo t v-ga laga weydiiyey baa jirtay asal ahaan ma banaana dadka in cashuur laga qaada waayo waa xaqan ilaahay subxana wa tacaala maalkooda ku waajibin alxuquuq lwaajiba fii amwaalihim kuma jirto ee lagu sheegay kitaabka iyo sunnaha qofkana xoolihiisa waxaa laga qaadi karaa hadday shareeca waajibiso zakadii oo kale kafaaraadkii nafaqaadkii iyo biilashii ku waajibay ama isagu uu raali ku noqdo inuu bixiyo laa yaku- laa yaakhud axadukum casaa akhiihi ilaa biibi nafsin minhu midkiin yaanu qaadan usha walaalkii inuu raalli ku yahay mooyaane qaala lahu tacaala ya ayuha aladiina aamanu laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihii in xaqdarro lagu kala qaato aayaddu waa diiday waana min aulmi qofka xoolihiisi oo shareeca aanay ku waajibin isaguna inuu bixiyo aanu raalli ku ahayn in laga qaado hada huwa اlaصl almuqarar cinda اlculamaa saaxibu lmaksina waa ciid daran baa ama arinkiisa waa la adkeeyey cashuur qaadaha nabigu calayh الsalaatu wasalaam waxa uu yihi gabadhii markaa zinaysatay ee la rajmiyey markay saxaabada qaarkood idhahdeen miyadoo zinaystay baad ku tukanaysaa laqad taaba tawbatan low taabaha saaxibu lmaksi lawasicatu waxay toobad keentay toobada hadduu toobad keeni lahaa cashuur qaaduhu ku filaan lahayd maxaa loogu dembi dhaafi lahaa dembigiisu inuu adag yahay ba xadiidkaa loo daliisha mukuustuna waa maa yafriduhu alwulaatu cala annaas mima lam yafridhu allahu subxana wa tacaala waa waxa madaxdu dadka ay ka qaadaan ee xoola ah ilaahay subxana watacaala aanu ku faral yeelin waxaa qura dee culimadu ay ka soo reebeen waa haddii dowladdu ay xoolo u baahato xoolaha ay u baahatay loogama jeedo xoolo ay dadka madaxda iyagu cunayaan oo danahooda ay ku fushanayaan waxaa looga jeedaa u adeegii ummadda ayaa xoolo u baahan adeegii ay dadku dowladda uga baahnaayeen ayaa maal u baahan ha noqoto caafimaad waxbarasho ha noqoto mushaharkii la siinaya dadka shaqaalaha ciidan iyo kuwo kalaba dowladdiina khasnadeedu way maran tahay ama waxa ku jiraa maaha wax kaafiyaya kharashaadka laga sugayo oo masaadirta dhaqaale dowladdu ay leedahay ilaha dhaqaale dowladdu ay leedahay kuwa ku filan maaha haddii cashuurtii la iska daayo wax lagu- ummaddii lagu kala socotiye la heli maayo xaaladaasi ayaa lidaruura culimadu intay dowladdu helaysa weliba intay helaysa wax cidada kaga maaranto wax weligiiba la yska wadaya ma aha xaaladaasay culimadu fatwoodeen inay dowladdu dadka xoola ka qaadi karto wa fi lmaali xaqun siwa zakaa xoolaha xuquuq baa ku waajibta aan zaka aan ahayn waxaa la mid a haddii ay dhacaan masaa'ib waaweyn iyo kawaarith samaawiya oo dee xanuuno kale duufaano dadkii baabiiyey dowladdiina dhaqaalo ku filanoo xaalada ay ku maaraysa aanay hayn dadkii xoolo haystay xoolaha laga qaadi karaa laakiin maxaa shardiga kow inaanay dowladdu haysan xoolo ugu filan howlaha ummaddu ay ka sugayso waa shardi kaasi hadday haysato uma banaana cashuur qaado laba dadka laga qaadaya waa inay dadka xoolaa haysta ma banaano cashuurtan tujaartu ay isbaal marinayaan laalusha bixiyaan ama wax kalaba ha sameeyaan dadka masaakiinta ee fuqarada ah dhabarka laga saaraya lagu culaysinayo dadka xoolaha haystaa laga qaadaya dadaa waxba haysan waba laga qaadi maayo qofaa waxba haysan sakaan ku waajibin iska dhaaf cashuure maa wajabat caleyhi zaka oo xataa makti kuma waajibayso haddii qof kamida casabadiisu uu dil kama ageysto makti inta kale ku waajibaysa kaa faqiirka kuma waajibayso xuquuqdii sharciga ahayd ee diintu ay waajibisay baa ka dhacaysa qofka faqiirka ah oo xataa nafaqaadkiisii wax iska bedelayaan oo nafaqat lmucsir waa kuwa fuqahada xadida yidhaahda waa mud mutawasitkuna mud iyo badh muusirkuna laba mud culimada aan xadidina taqdiir aan u yeelina dee curfiga u celinayaan oo laa shaka curfiga inay kuwaasina ku kala sareeyaan markaa qofka faqrigiisu yusqiطu canhu alxuquuq alwaajibata calayhi min qibal shaaric maxaad u malaynaysa wax kale ta kale waa in lagu bixiyo cashuurtii wixii ummadda markaa danta u ahaa haddii dadkii cashuurtii laga qaado waxbana aan loogu qaban oo dada iyagu si gooniya isaga isticmaalaan taasi waa xaaraan weeye oo mid bannaan maaha cashuurta qofka lagu waajibiyey in laga qaado miyay bannaan tahay in la yareeyo iyadoo la leeyahay waa xaaraana inaga yaree sida ta laga qaado macalimiinta iskuullada xaaladda dowladda ay u bannaan tahay inay cashuur qaado xaaladda aanay u bannaanayn xoolahaaga dee sidaad u ilaashan karta ad u ilaashanaysa ile dulmi baa lagaga qaadaya markaasi laakiin xaaladda ay bannaan tahay marka dowladdaa dee la joogo la qiimeeyo qofku inuu seeda u bixiyo wey inuu khiyaano sameeyo maaha oo wax kala baydhbaydhiyo oo wax yaryareeyo been u sheego si ay cashuurta uga yaraato bal ahlucilmiga qaarkood waxay qabaanba xataa xaaladda cashuurtu ay xaaraanta tahay ina inaad inaad adigu ay tahay inaad bixiso oo addu lxaq aladii calaykum wasalu llah aladii lakum bay daliishanayaan iyo qofkii si aan lianlaa yunsaba ilayhi khiyaana ile wixii igu wax saxa bay u arkaan oo waajib oo sharciga soo maha si aan qofkii haddii wixii lagu ogaado hadhowtoole aan la odhan wadaad kuma shogo isagaa dadka u khaayinsan cashuurtii ku waajibtay uu kala reebreebayaa oo wax kala qarqarinaya deetana sumcad darra aan ugu soo jiidin diintii iyo dacwaddii wallahu aclam wasal allah calaa nabiyina maxamed